haddii dee markaa saas oo kale a u warinaysaan shay dee xalaal ahaa aydaan xaaraam ka dhigin oo macniibal xadiidka aydaan doorin ama shay bal matalan dee xalaal ahaa xaaraam aydaan kaba dhigin macnihii anigu aan idhina aasiibtaan waxba dhib ma lahaa waxaana la socotay hadalkiisa xasan baa waa xasan albasri ee arrinkaa loo sheego eetuuli lowla haada maa xadadna haddaan kaasii jirin xadiidba dee waana xifdisnaayeen oo dee kolley xifdigooda waxay kuba warinayeenoo kolkol alfaadii lama dhowri karahayn maanaan sheegnin bal adigu intaas baa siyudu ku dhaafay sakhawi oo kale isagana sharaxiisa uu ku leeyahay alfiyada ciraaqi wuxuu sheegaa inuu xadiid dee xagga isnaad ahaan mudbariba yahay kolley jahaalo sa dee haythami kitaabkiisana majmacu zawaaid uu sheego laba nin oo malaa isdhalay oo sanadka xadiidka ku sugan uu leeyahay cid sheegtay maanaan arag ama jahaala ay kuba sugantayna waa jira oo wuxuu kaba cabiraa inaanu ansax ahayn bal dee juzaqani iyo waxa weeyaan ibnuljawsi haddaan juraqaniba la odhan iyo ibnuljawsi oo kalena waxay kuba sheegeen midna kitaabkiisan alabail midna kitaabkiisan almawduucat اlkubra adugu waxay ka dhigeen xadiid asalba aan lahayn inuu yahay waxaanu sakhaawi raaciyaa dee arrinka nadar baa ku sugan oo kolley nadarku sheegaya meeshii idiraab xadiid waa jiraa in jahaalo raawina waa jiraa markaa dee idiraab iyo jahaalo keliyii kuma filla xadiidkii in mawduucnimo loogu xukumo oo la yidhaaho waa mawduuc waa dee adugu baan hadalkiisa si u jeeday oo fii dalika nadar buu ku gaabsaday in xadiidkii loogu xukumo inuu mawduuc yahay inu asal lahayn intaasun uguma filla idiraab sanad xadiidka dee dacfi unbaa la odhan bal dacfigiisi haddii la doonaha lasii adkeeyo laakiin dee in la yidhaaho waa mawduuc idiraabka isaga kuba sugan iyo jahaaladaa kuba sugan ee keligoodun ma aha kuwa ku filan xadiidka in lagu xukmiyo mawduucnimo bal markaa haddii xadiidkani sugnaan lahaa dee waa waxay noqon laydba lafdigiibuu sariix ku ahaan la ama macnibuu nas ku ahaan la ee dee xadiidkii baan inoo sugnayn bal masaladii laakiin halkaasaan kuba dhaafanay faslon walawlaa sida mudani waxa weeye waa halku alikhtiyaar kaba cabire tii hore waa isla macne waxaa mudan an yarwiya raawigu inuu wariyo alxadiida xadiidkii uu wariyo bitamaamihi dhammaanti isagoo dhan oon waxba kaba tegin oo ujeeddadu xadiidku hadduu xadiid dee dheerba ahaa ama dee dhexdhexaada adigoo xadiidkii inaanu googooyn imanka ujeeddadu waa inaanu xadiidkii qeyb ka mida ku gaabsan qeybna kaba tegin ee uu isagoo dhan wada wariyo fain rawaa hadduu wariyo albacda bacd oo barh uu wariyo xadiidkii oo waa ikhtisaarkii iyo ikhtisaarkii tan taa hore riwaaya biadi riwaaya bilmacnaa bay tani waa aliqtisaar calaa bacdi alxadiide wa taraka albacda barh uu kaba tago lam yajuz dalika arrinkaas ikhtisaarkaa barh lagu gaabsaday ma banaanaanayo calaa qowli man yaquulu cidda iyadu tidhi qowlkood marka lagu socdo ina naqla alxadiidi bilmacnaa laa yajuus oo waxa weeyaan ina naqla xadiidkii oo la naqliyo macno lagu naqliyaa ma banaana ujeedadu saa ibnu siriin iyo qolooyinka alfaada dhowri jiray ee aada u ilaalin jiray ee lahaa xadiidka macno laguma warin karo iyadoo culimo kaba dambaysayba haddaan qowlkoodii iyaga maxaa ka dhalanaya oo ka imanaya xadiidkii inaan qeyb ka midana lagu gaabsan oo ikhtisaarkii xadiidkana markaa iyaga qowlkooda haddii la eego ma banaanaanayso ama calaa qowli man dadkii iyagu ku qowlay calaa qowli man yaquulu ama cidda iyo yaduulka ku odhanaya ku qowlaya qowlkooda marka laguma socdo ina dalika dalikadu waa alriwaaya bilmacnaa kaasi ama naql alxadiidi bilmacnaa jaa-isun waa banaanya marka dee quyuudiisii la helo aan soo aragnay kuwa caynkaasi faqad ikhtalafu fii hada oo macnaha ujeedadu markii hore aan laba qowl soo aragnay xadiidka macnaa lagu warin karaa iyo macna laguma warin karo kii qolada iyadu tili macna laguma warin karo qowlkoodu wuxuu noqonaya halkana xadiidka qeyb ka mida laguma gaabsanaya hala dhameeyo xadiidka hala israaciyo kuwii iyagu yihi macnaa lagu warin karaa kuwiiba haddana khilaaf hal qowlkoodii sii geliyey faqad ikhtalafuu fii hada xaggan ikhtisaarka ama ikhtisaarka calaa bacdi alxadiid oo isku khilaafeen fa minhum waxaa ka mida man qaala ku yidhi in kaana hadduu yahay shaksigan maanta qeyb ka mida xadiidkii ku gaabsanaya qad naqala mid naqliyey dalika xadiidka huwa isaga aw kayruhu amase kayrkii bitamaamihi isagoo dhan maratan mar oo ay ku naqliyeen uu yahay jaaza waxa bannaan an yanqula bacda qeyb ka mida xadiidkii oon dee isagii kuba xidhnayn intii kale inuu soo naqliyo oo uu ku gaabsado macnuu inta kale ka aamuso wain lam yakun haddaanu ahayn isagu qad naqala dalika xadiidkaa isagoo dhan mid mar kale wariyey aanu ahayn ama hayrkii laa huwa isaga walaa hayru hayrkii lam yajus ma banaano oo qowlkani waa maxay xadiidkii waaba xadiidkaas dheer ama dee waxa weeyaanuun xukum wax ka badan buu kulansaday qayb ka mida haddii uu doonayo inuu ku gaabsado si aan xadiidka intiisii kale u dayacmin hadduu isagu ama kayrkii mar uun isagoo dhan ay wada wariyeen oo markaa dee dhamidiisana waa la ogyahay oo dhamidiisina waa wax la sheegay way bannaantahay markaa inuu ku gaabsado laakiin isaga ama kayrkii kolle haddii ani xadiidka isagoo taama warino intan unbuu ku gaabsaday isagii lagama hayo xadiidkii oo dhan inuu wariyey kayrkii oo wariye lama hayo dee waxaa dadkii kale xadiidka intaa maqlay ay u qaadanayaan xadiidkuba inuu intaasun wax kaleoo xadiidka ka maqani aanu jirinoo markaa ma banaanee waa haddii bal xadiidkii si aanu dayacmin intii kale cidun ay iyadoo dhan ay warisayna ruuxii qayb waa ku gaabsan karaa laakiin haddii xadiidkii cid warisayba aanan jirin ama isaga ama kayrkii isagoo dhan xadiidkii yaanu kala goynin si aana xadiidka intiisaa dambena meesha uga bixin oonay u dayacmin wa minhum waxaa kama mida man qaala kuu yidhi in kaana hadduu yahay waa qeybtan uu doonaya ma xadiidkii ma yatacalaqu miduu tacalluqayo bacduhu barhkii bibacdin xadiidku waa in isku wada xidhan oo iyada dee isku wada xidhan xaggii macnaa haddii mid ama qeybuun laga tago ama qeyb la goostoo la ikhtisaarsado dee macnihii intii kale ku xidhnayd baaba dee aan waxa weeyaan laba macnihiisii ama hagaag loo garanayn ama sidii macnihiisu ahaa markaa uu isku xidhnaa quyuudan iyo shuruudan iyo wixii uu lahaa ama jawaanibtii iskaba xidhnaa ayaa markay meesha kaba baxdo macnihii macno aan ahayn baaba meeshii soo baxaya oo waa wax adigu isku wada xidhan lam yejis ma banaana oo markaa dee hadduu qeybun qaato qayb kaloo ku xidhnayd oo la macno ahaydna meeshii waxa weeyaan uu laba yimaado uu la yimaado oo bal maalan dee waxay noqonaysaa in khalal xaggii macnaa uu yimaadee adigu taasi ma banaana wain kaana alkhabaru khabarku hadduu yahay yashtamilu mid kulansanaya calaa xukmayni laba xukum laa yatacalaqu aanu tacalluqayn axaduhumaa midkood bilaakhari ka kale aanu ku tacalluqahayn jaaza way bannaan tahay naqlu axadi alxukmayni labada xukm mid ahaan in lasoo naqliyo wa tarku laakhari ka kalena laga tago wahuwa saxiixu qowlka saxiixa wey adugu kolley horena umuurahani waa wax inagu cusub maaho dee hadday tahay bal maalan baacidkii oo kale iyo hadday tahay alfiyadii iyo dee kolley taqriibkii beryaha dambe maynaan aqrin walaan hargeysa beriga dhaweyd kusoo aqriya xagaagin dee ay kolley ashradadiisina dee ashrada ahaan mahay iyadoo isagoo ama seedeeya ama uu hawiyar mutawafir yahay ama internetkana uu ku jiro naseexa com qayb mawqica la yidhaaho uu ku jiro lixdankii cajaladoodoo dhame ay kuma jiraan dhegaysi iyo duubashaba lehe matalan kitaabkaan hargeysa kusoo aqriyo kalisaya alfiyadi ciraaqi bal waxaa lehay intuba masalada way ka hadli jireen kutubta musalaxa iyo roonroon way kaba soo hadleen waana aqwaali mid ah waxaan leeyahay waxyaalahan inaguma wada cusbo markaa maanta casharka uu yahay iyo dee horena qaybihii aanuga soo aragnay waxaala inoo socda ee waxa ay tahay uun markaa xadiidkii haddii uu aanu isku xidhnayn axkaam kala duwan buu kulansaday xukunka saaba gaar ahaantiisa kii kale waa ka mustaqil marka intan jumladan ama qadarkan aan qaadano macnihii kale waa inoo baaqi oo ina dee isku xidhan ay isku xidhnaayeen ma jirto markaa waan goosan karnaayo qaybaha kale qayba gaar waanu qaadan karna waana tasarufaadka dee aimada waana qowlka saxiixa buuri aimadii dee kutubta axaadiida lahayd ee qadar weliba ujeedadoodu ay ahayd bal axkaam kala duwan inay kala soo baxaan abwaabo kala duwanna ay dee axkaamtaasi lahayd waataan aragno bukhaari oo kale inuu badsado kolkol bay kugu adkaan kartaa xadiid axaadiida kaa mida isagoo dhan inaad dee hore u heshoba waayo kitaabkan ama baabkan inbuu soo qaatay baab kaleu in kala soo qaatay baab kale mar unbuu dhammaynayaa lakiin waxaa laga yaabaa toban goor iyo dhowr iyo toban goor inuu midbo kolba qayb yahay kolba qaybtii uu qaradka uga lahaa abi daauud iyana waa saasoo kale muslim isagu taa kuma tasarufo xadiidka halka ugu ansabsan adigu meeshii buu isagoo dhan ku soo arooriyaa riwaayaadkiisii waa israaciyaa de haddii xaraf xataa wow iyo fa iyo wuxun ay u dhexeeyeen waa sheegaayo ruwaadda ay ku kala duwan yihiin oo jaanibkaas dee isaguo alfaadda aad buu ilaaliyaa taasoo kale ee bal matalan sida qolooyinka ikhtisaarka badan le sida nasaa-i iyo bukhaari iyo abu da-uud iyo ee abwaabta kala duwan ee waxa weeya xadiidkii badan bay ikhtisaarsadaan oonay lafdigiisii noo soo dhammayn marka kol haddaanu isku xidhnayn waa saxoo ee uu noqonayo sidii xadiid ka go-an laba xadiis ba ay kala noqon karaan marka man in barhkood loogu gaabsadaa way banaantay da waana camalkii culimada waana qowlkanu yihi waa saxiixba ومن الناس من قال يجوز بكل حال لكن kaas waa qول بعيiد ama isku xidh isku xidhnaan اktiصاarku waa banaaye iyadoo taas oo kale de waxaa dhici karta kolkol inaan macniiba la fahmin haddii intii isku xidhnayd ba la qaado kolkol kutubtan aada moodo aطrاafta oo kale iyaga shardi umaha kutubtan laydhaa aطrاafta in xadiidkii waxa weeyaan dee xataa jumlo mufiida ay kasoo naqliyaan in qaradkooda wuxuu ah xadiidkii qayb ka mid ah oo intiisii kalena lagu ogaan karo inay sheegaan in marka dambena sanadkiisii dhameeyana kutubta adraafta iyo kolley umuuraha ma dhowraan oo kale kolkol dee kutubta kalena waabad arki kartaa sida jaamicu sakiirka suudi oo kaleo meel meel dee inaad xadiidkii garanaysa mooyaane lafdigan oo kale aad helayn kolkol baad arkaysaa meel keliya wailaa falaa xadiidkiina waa soo dhigtay wailaa falaa baa taalla dee kolley xadiidka intiisi kale waa ku xidhnaaye laakiin kol haduu malaa xuruufiya waxyaala ku socday sidii adraaftii ubu dariiqeeda maro kolkol ay ku adkaanayso ama faman acda alawala xadiidkii aan garanayn tajriidkaba kusoo aragnay kolley hadalkalu lahaa nin baa wax weydiinayay rasuulka ilahi ba markii dambe jawaabtiisii dambe ay faman acda alawala inuu intaa fa'da daraaddeedun usoo dhigto faman acda alawala ninkaan xadiidkii garanayn xadiidkii garanaynin kolley wax alla waxay tay ma garanayo wailaa falaa dee ninkaan xadiidka asalkiisii garanayn oo kale walabaana umuuraha dee kolley markay tahay kutubtii caadiga ahayd ay tahay in lagaba dhowro laakiin kutubta adraafta umuurahaas ma laha dee jaamic sakiirna adraaf maaha lakiin waa dee waxyaalaha meelo dhacan baan uga jeeda wadaliilu calaa saxiixa waxaa u daliila qowlkaa saxiixa nilo iyada macnaha lagu warin karaa barhkood baa lagu gaabsan karaa kol haddii aanu jirin isku xidhankaasi huwa anahu idaa tacalaqa bacdu dee gees kalena haddii macnihiisuna isku xidhan yahay inaan la kala qaadi karayn oon la kala googoyn karahayn waxa weeye kaa waxa u daliila huwa waxa weye annahu idaa tacalaqa hadduu tacalluqo bacduhu barhkii bibacdi barhka kale uu ku tacalluqo oo xadiidku isku xidhan yahay kaana fii tarki bacdihi barhkii oo laga tago waxaa ku sugnaanaya taqriirun kedin dadkii laguma kediyo oo ujeeddadu dee waxaaba marka barhkii laga tago in xadiidka macnihiisiiba intan yahay hayaaba dee meeshii ay uguba sugnaan in taqriirka noaba ka soo wado liannahu rubamaa waxaa la arkaa camila bidaahirihi daahirkiisa oo wax isaga taam yeelayay ama shardi u ahaa ama qayd u ahaa baaba meeshii kaba maqan inuu kii inamaba hayee intan un uu ku camal falo daahirkiisani wuxuu keenayay kalaamkan ama xukumkana shardi buu lahaa ama qeyd buu lahaa hadhay oo xadiidka intiisii kale kuba sugan oo fa yuqilu markaa uu dhimo halkaas uu ka tago rido bishardin shardi min shuruudi lxukmi xukumka shuruuddiisii kaba mid ah intan ay kulansatay uu halkaa kaba tago taasaa suurtagala faidaa lam yatacalaq haddaanu tacalluqin bacduhu xadiidka bacdigii bibacdi barhka kale fahuwa kalkhabarayni laba xadiid oo kale yihiinoo dee labada xadiidee kala duwan marka horeba kala socdayna yajuusu naqlu axadimaa duuna alaakhari midkood in la naqliyaa waa banaanayd ka kala duunkii tanna waa saasoo kale kol haddaan wax iskaga xidhani jirin iyada markaa dee intii uu kolba baabkan uga baahna hadduu soo naqliyo inta kalena baabkeedii uu dib dhigto dhib ma laha waayo fahamkiina khalal ku iman maayo faslu wayanbaqii waxaa habboon waa yar dheer tahay kolley meelana in waxay u yar baahnayd cibaaradiisan iyo cibaaradii kutubtii musalaxa in laysla eego waa fasli yar dheeraan karo dee waqtigii waa dhaco alla subana faslun wayanbagii liman laa yaxfadu اlxadiida an yarwiyahu min alkitaabi wayanbagii waxaa habboon liman shaksi waxaa dee u habboon oo u fiican laa yaxfadu aan xifdisnayn alxadiida xadiidkan uu warinayo an yarwiyahu inuu wariyo min alkitaabi kitaabka inuu ka wariyo taas baa u habboon hortayn umuurihan dee aduu ku tacalluqsan xaggan riwaayada ee bal maalan iyo sida xadiid loo warinayo iyo qaybo kaba midi waxaabay yihiin un waqtiyadii cusuurtii riwaayada qaybo aada iyo aada u muhim ahaa oo dee markii ay ahayd dariiqan ruuxan raawiga xadiidkii warinaya ama xadiidkii in lagu aqbala in laguba celiyo barihii dambe ee isnaadkuba uu noqday uun qiimihiisa weyne in bal sharaftan iyo ay lahaydee iyo waxaan khaasiyadan ummaddeena u goonida ahaydee aanay ummadaha kale la wadaagsanaya isnaadka ahayd iyo inay isnaad wax kuba naqliyaan si ay u baaqi noqoto kolley shuruudihii wakhtiyada la ictibaarinayo umuurihii waabay iska dee sahlanaadeenoo way fudaydiyeenoo sababtu cumdadan imika waxa la ictimaadsadaa waa kutubta ee shaksiga warinaya ma aha kutubtiina waa kutub la dabdiyay oo la ogyahayna ciddan mu-alifiinteeda ah inay kuwii dejiye yihiin oo nisbadaasna ay saxiix tahay marka xadiidka xataa markan dee ay shuruuddiisii qabuulka waxay kuba daraan inuu ruuxaasi daabid yahay wax dabdiyay oo xadiidkan dabdinaya dabdigana labay u qaybiyaan oo dabdi sadri iyo dabdi kitaab dabdiga sadrigu waa ruuxii xadiidkiisiiba korka ka hayay hagaag u xifdiyey ee mar alle markuu doono inuu sheegana si fiican u sheegi karaya soo xaadirsanaya xadiidkii taa makansanayay taasoo waa dadka markaa xifdiga lahaa haddii aanu xifdiga lahayn oo dabdiga kale uu leeyay oo dabdi kitaab ah dabdi kitaabna macnihiisu waa inuu xadiidkii uu sheekhadiisii ka maqlay qortay saxday oo dee bal maalan markii uu qoray qoraalun aanu ku dayna haddana dib uu ugu saxay kitaabkii sheekhiisa ama usuushiisii ama furuucdiisii dee la ogaa in lagu saxayba uu saxday dee muqaabala wixii ay muxadisiintu kuba magacaabayeen dabadeedna kitaabkiisii uu dhowray oo uu ka dhowro taqyiir iyo tabdiiriyo uu ka ilaaliyo ilaa uu isaguna dadkii kale ka gaadhsiinayo kaasna dabdi kitaab bay yidhaahaanba in kolley masaladan aan haynaana waa masalo umuuraha kuba tacalluqsan weeye kutubta xadiidka ama musalaxana masaladan iyo masaa-ishan kale la socoto fasalka inoo dambeeya mooyaane dee waxay adigu horta tan ku soo arooriyaan sifada in baabkay u dhigtaan khaasatan intooda waasaca sifatu riwaayat alxadiid xadiidka marka la warinayo kayfiyada lagu wariyo ama sifada lagu wariyo baabkay u dhigtaan masaa-isha ay ku soo arooriyaan bay masalada imaka inoo bilaabmaysa ay kaba mid tahay ee masaa-isha horena barhkood kuwii shalay saasunbay ahaayeen ama casharkii kan ka horeeyey barhkood oo isagu halkan uu kusoo wada arooriyey xaggii sifadan raawiga ka la aqbalay iyo kaan la aqbalahayn oo dee kolley baabka ay ka horeysiyaan oo baab kale ayay iyagu muxadisiintu kuba soo arooriyaan fasal inoo dambeeyo ka casharku malaha aan dee gaari doona haddii ala yidhaaho waxay dee anwaacdii taxamulka marka xadiidka la warinaya bal kayfiyaadka ama qaybihii uu ruuxuu xadiidka u warin karayay hadhowna iyo cibaaraadkii uu isticmaalayo markaa siiqal ada ay kaba cabiraan taas ba iyaguna baab kale ku soo arooriyaan oo waa umuuro bal xadiidkii kolley iyo halkan usuul ay wadaagsadeen laakiin abwaabta kala duwanna kutubtii musalaxa kuma sugnayd fusuushan imakaan aragno ee sheekhu baab keliya uu ku wada ururiyey marka halkan waxa ay tahay waa jaanibkii daabidkee haddii ruuxu xadiidkan maanta uu warinayo dee kasoo qaadi uu isnaadkiisii ku warinayo sheekhiisii ka warinaya weeye waanu xifdisnayn korka kama hayo oo waxa weeyaan xadiidkii ma hayo laakiin axaadiidii way u qoranto waa axaadiis u qoran dee kol haddaanu xifdisnayn hadhow khalal baa ka imanaya inuu israa korka ka sheego waxaanu si fiican u xifdiyin ee waxa ay tahay oo mudan inuu kitaabka waayo kitaabka had iyo goor kol haddii la qoro la saxo ruuxu waa bashar xataa inkasta xifdigii soo fiicnaadee waxbuu iloobaa iloobaa kaba dhacda qafla ku imanaysa marka umuuraha insaanka ka dhaca ee waxawey nisyan iyo sahw iyo waxyaale qaarkood kitaabkii aamin baa laga yih kitaabkiisa ha ictimaadsado ha kaba wariyo marka hadduu kitaabkiisii ka wariyo dabdisnaa dee xadiidkii isagana dabdigii kitaab baan haynaayo dabdigii baan kuba warinao shardigii qabuulka waan haysanaa taasi waa mid wayanbagii liman laa yaxfad lxadiida an yarwiyahu inuu wariyo min alkitaabi kitaabkiisa uu ka wariyo wain kaana hadduu yahay yaxfadu waa suuro kale xaafid buu weriyo hagaag buu xifdisanyo korkuu ka hayaa xadiidkii xadiidkiina inuu wariyuu doonayaa cid kaleba uu sii gudbiyo falowlaa xataa suuradaasna sida mudani waxa weeye an yarwiya taa hore dee iyada laga maarmaan maayo suurada hore ahayd kol haddaanu xifdisayn waxaanu hubin inuu wariyo maba ahay waa inuu kitaabka ka wariyo haddaba tan uu korka kaba haya xadiidkii uu xifdisan yahay uu ku kalsoon yahay suuradaasna fal awlaa sida fiican ee mudani waxa weeye an yarwiyahu min alkitaab inuu aanu xifdigii oo keliya uun ictimaadsane kitaabkiisii iyo xadiidkii ka wariyo si rag waaweyn ay yeeli jireen iyagoo xufaad ahaabay haddana qaaliban kutubtooda u laami jireen o inay ictimaadsan jireen sababtuna waxa weeye liannahu axwadu kitaabka isaga ixtiyaad ahaan uga dhow xifdigii kitaabkii dee kol haddii wixii lagu qoro lana ilaaliyo dee uu ruuxu dhowro oo taqyiir iyo waxyaalahaas iyo uu kaba ilaaliyo wixii sidiisii unbuu ugu qornaanaya laakiin ruuxii xifdiga lahaa xifdi weligii sidiisii ma ahaanayo waxbuu kala iloobayaa waxbaa iska weydaaran karaa marka ixtiyaadku wuxuu ku sugan yahay in kitaabkii uu ka wariyo taasi iyada waa midoo sii habboonayd mid kastaba fain rawaahu haddaba hadduu wariyo ruuxa xifdiga lahaa eeg xadiidkiisii xifdisnaa kitaabkiisiina haystayba kitaabkii aanu ka warine min xifdihi xifdigiisii xadiidkiisii xadiidkii uu ka wariyo isagoo xadaanaa fulan can fulan le xifdigii uu kaba wariyo jaaza way banaan tahay taasna de waayo kol hadduu xifdisan yahay waa sax tan kale waa yar ixtiyaadun baan tan u raajax yeelaynaa laakiin way banaan tahay kol hadduu xifdisnaa inuu ka wariyo lakiin haddaanu xifdisnayn dee kama warinayo weeye asal ahaan waxaanu xifdisnayn ma sheegayo masale kale waaba tan wa ama idaa lam yaxfad haddaanu isagu xifdisnayn xadiidkiisii ama axaadiisii wa cindahu walxaal cindahu agtiisana kitaabun kitaab yahay wa fiihi kitaabkaasna dhexdiisa uu ku sugan yahay samaacuhu maqalkiisii bikhadihi isaga qoraalkiisi qoraalkiisii buu ugu sugan yahay oo isagaa dee inuu kitaabkan maqlay ku qoray wahuwa yadkuru qoraalkan inagu dee warnoo waxaynaan babeeca iyo uba lahayn oo dee khaasatan umuur riwaaye iyo jaanibka cilmigan iyo waxaasna markii horeba dee naadir buu wadankeenna kuba ahaa tanna dee umuur riwaaye ka cilmi ahaan waanu aqrisanaayo waa arrintan uu sheegaya waa arrintii aan kutubtii musalaxa kusoo aragno dadku markaa ay ama dalabadu ay majlis yimaadaan ay sheekh sheekyada ka mida wax ka warinayaan dadkii majliska xaadiray ama kitaabka dhegaystay waa la qori jiray waa waxa dabaq ay ka cabiraan ama dibaaq dee sharciga ka cabiraan halkii waan kusoo aragnayna kutubtii dee khaasatan baacidkii iyo alfiyadii ciraaqiya waan kuma soo aragnay alfiyada suyuudi iyo taqriibka nawawiya dhammaanna kutubta intaan runruga wax ku jira marka majliskan oo kale kasoo qaad kitaab baa la dhegaysanayaa kan oo kale ah dadkii joogay bay xasirinayeen ma la xaasiriyey magacyadooda waa la qorayaa iyo ciddii joogtay waxaa la qorayaa taariikhdii samaaca iyo sheekhii laga maqlay ee musnica ahaa iyo ciddii iyagu xaadirtay majliskaa joogtay kolley dee waana nin hiqoo lagu kalsoonyahy inuu qoro kitaabka meel kamiday kaga qorayeen taas baa adigu bal ku sugnaanayso ruuxa samaaciisii baa markaa la odhanayay kitaabka waa ugu sugan yahay dee kol ruuxan qoraya waaba dee nin hiqa inuu noqdo marka faa'iidada ay lahayd taasi waxa weeye dee kolkolna ragga qaarkood cinaayada badnaa majliskii dee majaalis baa kitaabkii qaadanaya ayaamo ama waqti buu qaadanayaae maalin kastana xuduurtii baa la qorayaa xuduurtii ha la qore haddii khiyaab ruuxu uu leeyahay oo majaalis ay dhaafeen dee waa la qorayaa fawdkiisa oo inuu dee casharadaas ka maqnaa oo kale oo kolkol dee ilaa maantana kutubta makhduudaadka iyo kutubtan ay kasoo madbaceeyeen kolkol xagga hore ay safaxaad kitaabkii makhduudka ka mid ahaa ay soo taswiiraan barhkood samaacyadii korkiisa kuwa qornaa kitaabka laba socday way la soo madbaceeyaan oo dabacaadkan imaka wahelayna waxaa dhici karta inay qoraan markaa ruuxii in isagu hagaag dhegaysigiisu fiicnaa dee bahalidaaya kii isaga khalad la odhan lahaa samaaciisu ku jira hadday cidi sheekaysanaysa waxaa dhici karta inay qoraan oo fulan iyo fulan waa sheekaysanayeen oo kale la qoro samaaci in la qoro matalan oo kale hebel uu luloonayey oo dee matalan awqaada qaarkeed waa luloonayey oo kale hadduu wax kale ku jeedo wax qorayay inay qoraan dee naskiyo waxyaalo saas oo kale ah oo hadhow marka dambe loo baahdo dee ninkii samaaciisu khalad lahaa oo kolkol bay isu khilaafsan yihiin ruuxu dee bal casharadii dhaafay oranoo dee waa ciddii ka warinayay kale in la helo inay samaacii inuu tasalsulo ama sanadkii xidhiidhaa la rabaa kuwa kale ee de ama isagoo qoraya sheekaysanaya luloonayo o kale ama sheekha lagu dul aqriyaya taasi ay ka dhacday oo kale waa nooc wahm ama dacfibaa samaacii ku sugan dacfi iyo khalal baa ku sugan oo kolkool dee u baahan ijaaso in lagu kaba ama la ishaaro oo kale iyo waxyaalo saasa oo waxyaalaha ay taasi kuba sugantaho kale waxaa kamid ah sheekhii weynaa ibnu salax ee muqadimada lahaa ayaa waxaa dee kutubtii isaga laga maqlay waxaa ka mid ahaa kitaabkan aada u ballaadhan ee weyn ee sunan ulbayhaq alkubra waa kitaab dee dabacaadkii ugu horreeyey hindiyay waxaanay kaba taswiireen waa toban mujalladoo waaweyn oo kaleo weli waxaan filayaa camal fiican iyo shaqo fiican kitaabkuma helino waayo fariiq dhanoo xadiid iyo fiqi iyo umuura wadhagaag wada yaqaano u yar baahanyo dee malaa muddo dheerna kaba shaqeeya jaladkaas sideedaad baan filaya oo kale dee waxa weeyaan isagoo intii majlisi ay qoran tahay baa dadkii joogay waa dee kii luloonayay kii sheekaysanayay wixii oo dhan baa dee ku wada qoran oo kale iyo fawdki iyo wixii uu lahaa haddaba taas bay dabaqa yidhaahaan dabaqada markaa maxay qiimo yeelanaysaa ruuxii waxaa dhici karta in beri dambe oo aada uga dambaysa ninkii in kitaabkiisa horta sanadadii mutasilka halkaa way ka fahmayeeno ka soo qaado kutubtaa la arkay dibaaqdeediina la hayo ciddii riwaayo u lahayd kitaabkan iyo ciddii aan riwaayo u lahayn waa la kala saarayay waa lagu kala garanayay oo taasoo kale dee faa-ida ay lahayd waxaa kolkol jirtay dad iyagu samaaca maqleen majaalista ama kitaabkii joogay oo markii dambe dee saaxadiiba ka baxay ninku hawl kaluu bilaabay oo waa iskaba jeestay oo majaalkii cilmigeed buu ka baxay waxaa laga yaabaa dee beryaha dambe ragga caynkaasa waxaa loo banayay markay da gaadhaan inta hore sanadkoodu uu caali noqdo dee inta badanna waxaan ay u ictibaarinayaan waxaan waa sanadkiisa u xidhiidho ayuunbay u ictibaarinayeen dee nin markaa lixdan sanadood hortood wax maqlay siddeetan jirba ama kaba sii weyn ama toddobaatan sanadood hortood wax maqlay majaalkii kaba baxay wixii maba xusuusna inuu kitaabkaa samaacu lahaaba kutubtiina dee waa kutubta nusqooyinka la kala qaadaya kutubtii dibaaqday baadhayeenoo bal magacyadaasoo kolkolbaa deete waxaa la helayay nin majaalkiiba kaba baxay oo magaciisuna meeshan kitaabkan inuu samaac uleeya ku qoran yahay ninkiina waaba nooliye waanid oo kale dee markaasaa dhici karta kitaabkii looga baahanaya in isagii laga dhegeysto ama lagu dul aqriya xataa haddaanu cilmigeedii lahayn oo kale oo ninkan dee shuhuroobay mala qarnigii sideedaad ama awalkiisii soddonkii sanadood oo horeeyey iyo qarniga toddobaad akhirkiisii un waa waqtigii la ogaaday inuu samaac leeyahay xajaar laydhaah tajriidka iyo ku sugan muqadimadiisa sanadada waqtigaas oo dhan qarnigaas sanadkiisaas oo dhan ama waqtigaasna dee kolley sanad aan isaga marayn naadir buu noqonayaa maalintii uu dhintayna adduunyadao dhan dadku waxay hoos u dhaadhaceen darajay dhaadhaceen oo ujeedadu sanadku halkuu joogay ruux baa ku biiray isagaa keligii dee ka ugu sanad caalisan ahaa oo haddii rasuulkii ilaahay bal maalan toban lagu gaadhayo waqtigaas oo kale maalintuu dhintay koob iyo toban bay noqotay nin toban ku gaadhaya markaa ma jirin oo kale xajaar waa ninkaa dhagaxa iska jebinayay isagoo yar buu bukhaari oo kale iyo zabidi kaba maqlay samaaci baa ku sugnaa beryo dambe uu isaguna dhowr iyo toddobaatan yahay ayuunbaa magaciisii meela lagu horta ninunbaa weydiiyey isagoo meel saalixiya la odhan dibi shaqa joogay oo yidhi warxa in miyaad berina wax aqrisatay berina wax maqasho dee waxyaale way jireen laakiin ma xusuusni buu ihi kutubtii dibaaqa ama dabaqan uu inoo dhigayo magacyadan iyo waxaan ay qorayeen bay baadheen oo magaciisii baa lasoo helay arrinta waxay noqotay in bukhaari iska daa dadkii caadiga ahaa ee xufaadii islaamka ee waqtigaa jirtay dee nin aan isagii soo marin dahabi iyo ibnu kathiir iyo taas oo kale adee ninkii markaa faqiirkaaba markii loo baahday xataa umaradii ay u baahdeen samaaciisa caadiga ahaa ee bukhaari daraadeed oo kale oo nin qaniyana noqday dee taasa nin iska umiyana u ahaa oo dee macrifo kale ma lahayn oo kale haddaba tan bay ahayd oo magacyadaasay qorayeen marka arrinku waxa weeye imaka tan uu sheegaya haddii in in kitaabkii korka kama hayo kitaabna agtiisuu ku sugan yahay maanta gacmihiisa kama bixin kara isaga gacmo waxba oguma jirine wa cindahu kitaabun wa fiihi samaacu bikhaddi waxay ka dhigantahay waa isagoo kitaabkiisii ugu qorantahay meel kaba mida samictu hada alkitaaba can fulan can fulan can fulan saasaan ka maqlay intaasaa ugu qoran waa khadkiisii isagu khadkan uu ku qayday sheekhu waatuu ku qayday laakiin markaan ku tilmaamo salax iyo keyrkeedba eegno shardi maaha inuu khadkiisii noqdo nin kale oo lagu kalsoon yahay ruux hiqaa had iyo goorna taasi ay ictimaadsan jireen raggii markii dambe markay cilmigii noocaas noqday raggana qoladii musnidiinta ahayd oo kale ruuxan bay ictimaadsan jireen dabdinaya samaaca oo inta badan dee nin aqoon la aha haddaba haddii ruux kaloo iqi uu leeyahay dee juskan waxa maqlay hebel iyo hebel iyo hebel oo magaciisii la arko inuu ku jiray nin kalena khadkiisii uu kuba sugan yahay laakiin waa nin lagu kalsoon yahay iyadna waa la mid un maha bikhadi oo markaa waxaan raacinaynaa aw kaana bikhadi man yusaaqu bihi way amase ruux kaloo lagu kalsoon yahay khadkiibaa magaciisa samaaciisa inuu kitaabkan maqlay ay kuba qoran tahay wahuwa walxal huwa isaguna yadkuru uu xusuusan yahay anahu samica inuu maqlay nuskhadeenan anahu samica alkhabara khabarkii inuu maqlay baa inoo taala kolley nuskho kalena arisaala naashiruun muasasada la yidhaaho dabcadeedana waa sidii kuba sugnayd laakiin daaru lkutub alcilmiya iyo caalam alkutub labada dabco oo iyaduna matniga lafdigan alkhabar baa xadfanaa waana sidee markaan eegno masaladan markay culimadu kaba hadlayaan ee kutub mustalax iyo keyrkeed iyo kutub usuulba waa sida dee sawaabka noqonayso looma jeedo imaka xadiidkan uu warinayo keli ahaantii inuu maqlay buu xusuusan yahay ee wuxuu xusuusan yahay juskan ama kitaabkan ayuu xusuusan yahay inuu samac lahaa bal maalan inuu kitaabkan dhegaystay uu xusuusan yahay taasi waa mid laakiin waxa weeye waayo wuxuu inoo soo wadaa xataa ayaanu xusuusnaan baxdiid xadiid darsi kasta inuu joogay xadiid kasta gaar ahaantiisi inuu maqlay yaanu xusuusnaaninbe kitaabkan inuu samac leeyo waa xusuusan yahay waa inta eg isaga axaadiisay abu hurayraba waa xusuusan xadiid xadiid ma xusuusan ee kitaabkan si guud inuu dhegaystay buu xusuusan yahay samacina waa kan oo xusuustiisaasu maaha ee dee samacina waa qoran yahay kitaabkan uu lahaa ama khadkiisu ku qoran yahay ama ruux kaloo lagu kalsoon yahay suuraddu taa markay tahay jaasa waxa bannaan in yariyawa xadiidkii inuu wariyo wain lam yadkur ama dee juskii ama kitaabkii de waa cindahu kitaabune wain lam yakun yadkur yaanu xusuusaninba kula xadiidi fiihi waa tan baan leenahay alkhabaroo la xadfo ayaa ka muqadasan inoo taala sababto shardi maaha inuu xadiidkan gaar ahaantiisa maqlay hadduu halkaa nafsi xafaga caadi ahayn xadiidka inuu xadiidka gaar ahaantiisa xusuusan yahay shardi maaha ee laakiin inuu kitaabkan samaacu leeyo xusuusan yahay axaadiidtii laakiin mid kastaba inuu ama dersi kastaba inuu joogay taa xusuusteedii adigu amaamaha xusuusnaa ama yaanu xusuusnaaninba weeye haddaba suuradu markay taa tahay oo jaaza waxa bannaan an yaruuyahu weeye inuu wariyo oo kitaabkii ujeedadu khadkan ictimaadsado oo uu isagiina laga wariyo isaguna can fulaan yidhaaho sanadkiisna waa mutasil kol haddii sheekhii la qaranayo kol kolba haddii sheekhiiba uu xusuusan waayo ay odhanayaan mursal oo kale u noqonaya ee laakiin markaa waxay noqonaysaa way bannaan tahay oo inuu can fulaan yidhaah isagoon xadiidkan gaar ahaantiisa inuu maqlay aan xusuusnayn laakiin kitaabkii uu kuba sugnaa ayaa samaaciisu ku sugan yahay waanu ku dee khadkiisii ama u kalsoon yahay arrin kale wain lam yadkur haddaanu xusuusan anahu samica hada lkhabara khabarkan inuu maqlay cibaadadiisa halkan dhacday weeye kollayna nusqoynka qaar bay dhacday qaarna bay dhicin sharaxiisa cibaaradii wuxuu kuba sugnayd ahayna wain wajada samaacahu bikhadi wahuwa laa yadkuru anahu samica waana cibaare aada u saliima bal markaa macno ahaan baan tan iyo masalada markaan eegno dee masalada waa masaladii mustalaxaba macruufka kuba ahayde laba arrimood bay culimadu halkan soo naqliyaan mid waa tan inoo sheego kitaabkan samaaciisii baa ku sugan samaacii khadkiisii buu ku sugan yahay ama khad lagu kalsoon yahay samaacii waa xusuusan yahay laakiin kitaabkii axaadiid kala duwan buu kaloosadayoo xadiid kasta gaar ahaantiisa haysana inuu kitaabkan dhegaystay mooyaane inuu xadiid kastaba gaar ahaantiisii maqlay ma xusuusna waxay tahay way bannaan tahay oo nakal haddii samaaci noogu sugan yahay khadkiisii ama khad lagu kalsoon yahay samaacii guudna uu xusuusan yahay waxba yaanu garanin xadiid kastaba inuu maqlay ee axaadiidkii waa warinaya oo saa sheekhi uu dee kitaabkan ka warinayay waa uga soo naqlinaya taasi yar waa mid masalada labaad ee timaada weye waa masalada cibaarada yar uu ku ishaaraya mooda adu aan cibaarada aan waadex ahayn nusqooyinka qaar una dhacday xataa waxa ay tahay samaaciisii waa ku qoraya kitaabkii eeg ama isagaa ku qoray ama ruux kaloo lagu kalsoonyaa ku qoray laakiin maba xusuusan gooruu kitaabkaa maqlay meeshiina magaciisi waa ku yaalaa wakti alla waqtigu kitaabkaa maqlayba dhegaystayba waa xusuusan waay suurad bay tahay dee kitaabkiiba imaka mahdi waxay ahayd xadiidkii gaarka ahaa ayaan waxba kaa xusuusnaynba laakiin kitaabkan inuu maqlay waa ogaa oo waa xusuusanya imaka magacan meesha ku qoran mooyaane ee ruux lagu kalsoon yahay qoray ama gacantiisi ama raka mooye wakti alla waqtigu fadhiistay kitaabkaa ma xaadirayba mama garanayo suuradaas oo kale khadkaba timaadsanayo weeye khadkan qoraan iyadoo la raacayo miyuu odhan karaa can fulan oo kitaabka sidaa ku warinaya isna lagaga warinaya mise iyada lagagama warinaya waa taa weeye wain lam yadkur anahu samica hada lkhabara waxaan odhanaa waa inaan kitaabka inuu maqlayba aanu xusuusnaan laakiin khadkii waa qoran yahay weeye khadkii waa qoran yahay haddii xadiid keliya ahna xadiidkan inuu maqlay waa qoran tahay laakiin isagii maba xusuusnan goor uu maqlay ma xusuusna khaalibsamiyay banaanka inuu wariyo fiihi wajani laba waj baa ku sugan axaduhumaa midkood eegiis waa banaan yahay kolleyna waa nasii dee marka la eego qowlkii alxadiidki markii dambe kuba sugnaaday wa calayhi ay wa calaa hada alqowli qowlkan abanaanida ayuu yadullu qowluhu tilmaamaya ina tusaya qowluhu halkan dikri u saqay ma jirte laakiin dee arrintiibaa ah arrin la wada garanayo ruux shaksiga damiirka waa la wada garanayo waayo damiirku wax hore u laabmaa dikr imacbel aan damiirka u celinaana ma jirto laakiin risaalo markuu sheegay ayaa la gartay ciddii ayado wayadullu qw calayhi wacalayhi yadul wacalayhi kaas inuu bannaan yahay baa ah ayaa oo ah qowlkan ah ayuu yadullu ina tusayaa qowluhu ay qowlu shaaficiyi weeye shaafici qowlkiisii risalati qowluhu damirku waa shaafici kitaabka risaala kitaabka labadiisa soomay oo markuu masaladan kaba hadlayay walaw halkan qolakii kitaabka soo darbiyey sharaxa laba nin oo dee dhanay kamid ahaan iyo midka qolo kale iyaguna matiga dabcaysa iyo takhriijna uu laba socdo dabcada caalam kutub ninka kale labadooduba ay qoreen si wuxuu sheekhu halkan waahid yahay oo shaafici hadalkiisu wax ka duwan uu ahaa laakiin haddana dee cibaaradu way kuba sugan tahay ee shaafici qowlkiisii wuxuu inoo tilmaamayaa kol haddii khadkii la hayo qoraalkii laguna kalsoon yahay yaanu xusuusaaninbe taa in wax lagu kalkalo waxaana lena waa qowlka culimada xadiidka qowlkoodu markii dambe uu kuba sugnaaday oo ah khadkaas kol haddii markii lagu kalsoon yahay khadkii in la ictimaadsanayo ee aan tirada in xajaar oo kaliya waa labgan wahaani ka labaad qowlka labaad ilaa yajuusu ma bahna weeye wahuwa saxiixu qowlka dambaa saxiixa lakin waxaan leenahay aladi istaqara calayhi qowlu ahli lxadiidi waa ka hore lanahu sababtuna waxa wey laa yaaminu ka aamin maaha an yakuuna inuu yahay qad suwira mid la taswiiriyey la fooljareeyeyba ama la taswiiriyey calaa khadii oo waxa suurtagala buu leeyahy waliba isagu khadkiisii baaba kuba socdaa khadkii kale uu saarayaay in khadkanba dee midkiisii u eegun hadduu khadkiisii ahaa meesha lagu qoray oo la yidhi hebel kitaabkan waa maqlay insan loogu qoray samaacani aanu jirin ay taswiir tahay ayaa suurtagala khadkiisina loo ekeysiye khuduudna way isshabahdaabay dhah walo dee markay inta badan furuuq ay leedaho ciddii aada u taqaanay ay bal maalan garan karto haddana waxay leeyihiin way isshabahdaa saa daraaddeed taswiir baa suurtagala kol haddii taswiir suurtagal yahay isagiina aanu xusuustaynba taa waxba kuma warinaya bay yidhaaheen falaa tajlisu riwaayatu bimaqaa shaki baa jiro dee waaba kan inuu khadkiisii yahay waaba shaki soo geli karaa falaa tajlisu ma banaana riwaayatu bishaki laakiin adugu bal khadkii haddii la ictimaadsanayo oo khadkuna suuradaa yahay dee shahaadadiina halkani lamid maha an bay ictimaadsan jirine in culamaa ulxadiid qowlkoodu si uu yahay kol haddii khadkiisii uu yahay uu ku kalsooyinu khadkiisii ama ruuxan la garanaya ruux lagu kalsoonyahay khadkii uu yahay iyada markaa waa la ictimaadsan karaa faslun faama idaa rawaa hadduu wariyo can shaykhi sheekhuu ka wariyo xadiid uma nasiya uu iloobo asheekhu sheekhu alxadiida xadiidkii uu iloobo lam yasqud ma dhacayo alxadiidu xadiidki macnaa alixtijaaj bixadiidi xujadii xadiidka la xujaysan lahaa iyo camalkii lagu camal fali lahaa ma dhacayo waqaala alkarkiyu karki wuxuu leyn hore u soo maro min asxaabi abi xaniifata kaba midi yasqud alxadiidu xadiidkii uu dhacaya u dhacayaadu lama xujaysanayo weli lama camal falayo oo dhicitaanka halkan waa cadam ixtijaaji bihi cadam lcamali bihi taas baa u yahay suquudkani wahada hayru صaxiixin qol aan صaxiix ahayn weeye lianna araawiya canhu hiqatun bal aan tacliilkiisa gaadha masaladu say tahay dee kollay inteydii musalaxa joogtay waa masaladii aan soo maray walibana aimo kala duwane ay kutub gaara ku ururiyeen riwaayaadkii noocaas ahay oo daraqudya uu ka mid yahay man xadatha wanasiya bal maalan waaba juz ama kitaabba ee shaksi wax ka badanay alifeeno ninkii intuu xadiid laga maqlay haddana isagu dib u iloobay xadiidkii oo kale waa bashar dabiicadii marka masaladu maxay tahay sheekh baa xadiid bal maalan laga wariyey nin raawiya xadiid ka wariyey shaksi oo yidhi can fulaan sheekhii markii dib loo weydiiyey ayuu xusuusan baawaya xadiidkii xadiidkaa ma garanaya buuri eeg ninkani wuxuu leeyahay hebel baan ka maqlay kii uu lahaa waan ka maqlayna wuxuu ma garanayo xadiidkaas haddama hamuu odhan ma jiraba mu inkirin ee wuxuu leeyahay ma xusuusti ma garanayo taas buu yidhi suuradaas oo kale xadiidkii dee ninkani kol hadduu raawigani hiqo yahay lagu kalsoon yahay wixiina uu xusuusan yahay shaki iyo lo ruux kale iloobay xadiidkii ugama tegayno xadiidkii ugama tegayno xadiidka waa inoo sugnaaday ilow markaa ruuxan bashar weeyaane ku yimi oo u iloobay xadiidkii loogama tegaya xadiidkii waan aqbalaynaa waan iskaga camal falaynaa ruuxan wax sugaya ee le waan ka maqlay ayaa dee riwaayadiisa aan qaadanaynaa ee isagana taa waa ilow uun ayuun baan kuba xambaaraynaa waana taasoo maaha in waxay u dejiyeen min xadatha wanasi maaha masalada madar ahaan inay ku kaga hadlaan may ahayn ee waxay u dejiyeenba way dhacday tani ruwaad kala duwana way ka dhacday riwaayaadkii kutubta kuwa sugneed noocaasa ayay ururiyeen o isu keeneen oo markaas juska ama kitaabka kutubta gaarkaa ay ku ururiyeen daaraquni iyo ragle ay leeyihiinba taasi waa marka wuxuu leeyahay qowlka saxiixi waa lagu camal falaya waan xujaysanayaa sababtuna waa maxay waa kan sheegay lianna raawiya ninkan canu ninkan sheekhaa wax ka warinaya hiqatun waa ruux lagu kalsoonyo khabarkiisii la aqbalayo wayajuusu waxa bannaan an yakuuna sheekhu qad nasiya sheekhina inuu xadiidkan laga maqlay laakiin uu iloobay taas baa suurtagala falaa tasqudu ma dhacayso oo lagama tegayo weeyo lama ridayo riwaayatun riwaayo saxiixatun saxiixa fi daahir marka daahirka leega dee ruuxii ne hiqada warkiisuu daahir ahaan waynoo saxiixo waan aqbalayna walow isaga ruuxkii dee markuu ruux keliya yahay ay ku banayn karno khada iyo sahwibe laakiin riwaayada saxiixa fi daahir ahayd in la ridaa markaas dee ma noqonayso oo laga tago ruuxa kale ilowgiisa taasi iyadu waa masalo bal taas hayso masalo labaad waa suuro labaad oo masaladan leedahay fa ama idaa jaxada marka bal amhilada waxaa ka mid ah xadiidkan alqada bilyamiin washaahid oo kale ee riwaayada uu warinaya abu hurayra riwaayadiisa waxaa ku jira sanadka suhayl ibn abi saalix isaguna aabihii abu saalix uu kaba wariya abu saalixaasna abu hurayru kaba wariya suhayl ibn abi saalixna waxaa ka maqlay rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi baa xadiidka kaba maqlay iyadoo saasoo rabiicana waa nin imaamo isagoo suhayl ba aada uga heer sareeya oo isagu dee ka heer sareeyo xaafid ah suhayl maala markaasaa waxaa dhacday in xadiidkii rabiica uu laga maqlay la weydiiyey suhaal oo uu garan waayo suhayl garan waayo uu xusuusan waayo waxaana laga madaxa wax kaga dhaceen oo axaadiistiisaba qaar buu iloobay dee markii loo sheegay rabiica inuu kaba warinayo ayuu odhan jiray dadka waa yee rabiica inta ka warisaan marka aniga dibigaba wariya dee waa nin hiqaahe oo xataa isagu kolkol ayaa siduu ku warinaya maxay noqotay xadaanii rabiicatu cami rabiicaha ii waramayo anigu iiga waramayo waa isagii uun can abio waa isaguna abihii buu kaba warinayo marka xadiidkiibuu haddana warin jiray isagoo rabiico ka warinayo hadhow dib isaga isugu soo noqonayo isaguna markaa aabihii aabihiina abu hurayra oo kale waa san tahay dee waa ilowgaas marka xadiidkii lagama tegaya waa la aqbalaya xadiidkan waa xadiid kutubtii nooguma sugan abi daawud iyo baanay hadalku kuba sugan yahay faama ida jaxada sheekhu sheekhu hadduu dafiro alxadiida xadiidkiibuu inkiray fakadaba raawiya raawigiibu beeni uu leeyahay xadiidkaa anigu mabaan maqlin been buu iga sheegayaa oo igamaan warin taas buu ihi oo tani waa inkaar maaha ilow ee waa isagoo le maba jira xadiidkaasi oo anigu waxaan wariyey maba ahaa been buu iga sheegay saqad alxadiida xadiidkii markaa u dhacaya xadiidkaa waa laga tegaya laguma camal falayo sababtuna waxa weeye liannahu sheekhi qadaca waa gooyayoo imaka halkan taa hore jasmi ma jirin wuxuu jasmiyey biljuxuudi inkaarkan uu inkirayo iyo waradilxadiida xadiidka celintiisii ayuu jasmiyuu gooyey fatatacaaradu waxa ka hor imanaya iyagoo isburinaya riwaayatuhu xadiidka markaa riwaayadii xadiidka la warinayey ee raawigu warinaya iyo wa juxuudu sheekhi sheekha inkiritaankiisiio fasaqadaa way dhacayaan oo tani maxay tahay marka uu yidhaaho anigu hebel baan ka wariyey kiina yidhaah igamu warinoo waa dafirsan yahayba laba dee waxa weeye way iska hor imanayaanoo sheekha juxuudkiisii iyo inkaarkiisii iyo ninkan isagu ihbaatkiisan ama riwaayadiisan baa iska hor yimi iscaariday marka waxay noqdeen in laba markhaati oo dee kani waxbuu furaya kana wixii wax ka duwan buu furayaa oo kale laba bayinoo saasa way isla dhici jireen dee marka marka uu ruuxani markhaati soo ogo kii kalena markhaati kale soo ogo isburinayo iskaba horyimo labadii bayin hadday istacaarudaan way isla dhacayeen marka taasoo kale noqonaysaayo way isla burayaanoo dee xadiidkayga waan ka tegayna xadiidkaa ma aqbalayno arrin kalena socota waana kan oo fasaqada ujeedada labadaba qowlkooda horta waa rida xadiidkii waa ridaynaa walaa yakuunu laakiin ma noqonayo hada takdiibu beenintan sheekhi beeninayo raawigiisii uu leeyahy baan buu iga sheegay leeyahay qadxan hadda weliba taasi waa qowlkooda raajixa culimada qaar tanna inloo ku xambaaraa jira bal dee kolkol saxiixaaba inoogu sugan yahy wax saasa xadiia kan adkaarta salaada kuba yime walaa yakuunu hada takdiibu takdiibkani ma noqonayo qadxan dhaawicid iyo qadxi iyo dacnin fi riwaayati canhu warintii bal isaga laga warinayay waxa weeye oo ama dee raawigan isaga kaba warinayo weeye fi raawi canhu uu qadxeeyo ma noqonayo malaa fi riwaayati canhu waa fi raawi canhu wey raawigan isaga ka warinaya qadxin uma noqonayso sababtuna liannahu kamaa yukadibu san uu beeninaya sheekhu sheekhi isaga been ugu nisbaynayo fa huwa raawigana aydane yukadibu waa beeninayaayo asheekha sheekhiga wuxuu leeyahy de inkaarkan ou leeyahy waa igama warin isagu maye waan ka wariye been buu ku sheegayaabaa taa macnihiisu tahay masalada maxay damba tahay bal horta xadiidkii waa dhacnay waan ridnay laakiin markan uu sheekhu leeyahy raawigani been buu iga sheegay taa kama dhigayno inaan raawigii qadxinuun cadaaladiisii ku dhaawacno oon idhaahno dad buu been ka sheegay oo markaa faasiq buu ku noqday taa sababtuna waa maxay sheekhii haba beeniye isaga naftiisuna sheekhii buu beeninayaayoo xagga inkaarkan uu inkiraye sheekhu juxuudkane uu leeyahy igamagu warin waa kan lemeetaa rug kuma sheegaye waan ka wariyey leh marka mid kastaaba kii kale waa beeniye haddaba haddii aan sheekha aqbalkiisa aan aqbalo sheekha qowlkiisa qowl qowlka sheekha aan aqbalo oon kaga dhignan qanxi raawigani kama mudna qowlka raawiga inaan aqbalo idna isna waa hiqe oo sheekhii marka aan taa ku qadxino midkood qowlkiisaoon aqbala ka kale kama mudna labadii qowl waan isla ridaynaa labadii takdiib waan isla tuuraynaa xadiidkii baan ka tegaynaa ee mid kastaba axaadiidkii kale uu warinayay waan aqbalaynaa xadiidkanun baan ridnay xadiidkan aan ka tagnay macnuhu maaha inaan leenahay cadaaladii bay ka baxeen labadoodu ma aha ama raawigii baa ka baxay ama sheekhi baa kaba baxay mid kastaaba ka kale waa beeninayaayo markaa mid kasta dacnigiisoon aqbalo dee waxa weeyaan waxa ka dhalanaya kii kalanayna dacni baa jiray isaga xaggiisa kama soo fulo kama ma kala mudna saa daraaddeed riwaayad kalena waan aqbalaynaa xadiidkana waan kaba tegaynaa intaas w faswan waidaa qaraa hadduu aqriyo asheekhu calayka alxadiida xadiidka uu kugu dul aqriyo waa baabkii taxamulka umuurihii aan kuba soo maray kutubta mustalaxa oo dee abwaabtooda ugu sii yar markaa ama dhaadheer ma ahay de kutubta qaarkood si ay u dhigtaan meelaha ugu yar daqiiqsan ahayd dee khaasatan sifada riwaayada waa saddex iyo kitaabada iyo taxamulka ugu anwaacihii meelihii ugu sii yar daqiiqsanaa ama sababta waynaan ku camalfalo badano imaka lagu camalfalaan jirinoo fahamkooda u yar dheeraaye bal markaa tiibuu inoo soo khulaasayno wuxuu leeyahay isagu wuxuu inta badan imaka ka hadlayaa waa siyaaqdii iyo cibaaraadkan ay yidhaahaan siyaq uladaa marka uu ruuxa xadiidka laga maqlayo cibaaraadka uu isticmaalo ee ama xadaanii ama akhbaranii ama samictu kuwaas buu inoo kala yar saarsaaraya waidaa qara hadduu aqriya sheekhu sheekhu calayka alxadiida xadiidka aqrintu waa sa imakoo kale anigiibaa aqriayo idinkuna waa dhegaysanaysaan bal markaa sheekhu korkaaga uu xadiidka ku dul aqriyo isagu jidadu ka aqriayo uu yahay jaaza beriga dambe waxaa kuu banaan an taquula inaad tidhaahid samictuhu waad odhan waxadaanii wa akhbaranii wa qara'a calaya intuba waa alfaado marka dambeed xadiidkii ama kitaabkii adiga lagaa naqlinayeed sheegayso aada isticmaali karto samictuhu xadaanii akhbaranii qara'a calaya sawaan waxaa siman qaala sheekhu markaa yidhaahdaa oo ama ha yidhaaho irwihi canii iga wari aw lam yaqul waayo dee kol haddii aada maqashay idan intaa wax ka badan maaha waad maqashay khabarka markaas waad warin kartaa xataa haddaa uu yidhaaho haiga warinin oo kale kol haddaan khalal jirin waa laga warin karaa taas sidaan horeba usoo ogaanay kutubta khaasatan mustalaxa irwihi cani aw lam yaqul ama ha yidhaah iga wari ama yaanu odhane kol haddaad maqashay alfaadaha waad isticmaali kartaa wain amla hadduu yeedhiyo sheekhu calayka korkaaga xadiidkii uu ku yeedhiyo dee berihii hore sidii jiri jirayoo in kollay dee samaacan sheekha laftigiisa laga maqlayo ayaa kolna imlo ahaan jiray waa samaacii uune kolla dee imlo maahayno kol dee kitaabkaabaa la dhegaysanayaa kolla sheekhu waa yeedhinayaa dadkina way qorayaan wixii uu yeedhinayo axaadiid ahaa ayay qoranayaan oo waa suurooyinkaa samaacana tii ugu heer sarraysay bay ahayd haddaba hadduu yeedhiyo adiguna ka qoranaya aad tahay jaaza waxa bannaan jamiicu maa dakarnaahu oo maxay ah samictuhu xadaanii akhbaranii qara'a calaya maxaa kaloo soo kordhaya wayajuusu waxa bannaan an yaquula inuu idhaaha shaksigiisaa wax ku maqlay yeedhin amla calaya intanaa soo korodhay amla calaya waa ii yeedhiyey iyo alfaadihii hore intuba way ku bannaan tahay lianna jamiica dalika umuurahaasoo dham sidqun run weeyo ruuxu haddaad sheekhay carabkiisii ka maqashay haddaad tidhaa waan maqlay xadaanii aad tidhaahid akhbaranii waa laba laftiyo xagga macnaha markaan eegno aan la kala farqin farqi siaasa aan loo dhexaysiin karin isticmaalka mooyaane iyo qaraa calaya amla calaya intuba wada run waayahay faama idaa qara'ta calayhi waa suurada labaade inagu aan inaguma badnayn laakiin dee waxa weeyaan waqtiyada horena aada u badnaan jirtay dadka qaarkood iyo manaadiqda qaarkoodna aada ugu badnayd dee manaadiqdeedna qaarkeedna lagaba isticmaalo faama idaa qara'ta haddaad aqridid oosan dowramadoo kale faama idaa qara'ta haddaad aqridid calayhi korkiisa alxadiida xadiidkii wاlxaal huwa saakitu uu aamusanyo yasmacu maqlayo lam yajus ma banaanaanayso an taquula inaad tidhaahid samictuhu walaa xadaanii walaa akhbaranii oo waa maxay tani waa taa hore waxayd asamac min lafdi sheekh tanna waa marxaladii xaaladii labaad ama noocii labaad ee anwaacdii taxamulkao alqiraa'atu cala sheekh sheekhu waa fadhiya waa dhegaysanaya xadiidkii ama kitaabkii baa lagu dul aqriyaya hadhow hadduu wax tacaliiqinaya ha tacaliiqiyo dee aharifka ugu weyn haddii khada jiro inuu saxo oo uu dabdiyo taasba weeye kolkolba dee saasuun ku soconaysa isagoo marna aan hadlin be sheekhu waa dhegaysanaya haddaba beriga dambeed adigu xadiidkii aad saa ku maqashay aada warinayso aada warinayso lagaa warinayo maxaad odhan cibaaradaad odhanayso isaga kuu sheegay horta wuxuu leeyahay ma banaana samictu inaad tidhaahin halkan dee maad maqlin ee adaa aqriyayey ama ruux kaloo dalabadiia aqriyaye samictu ma odhanaysid waxaa kaloo sheekhu raaciyey halkan ma odhanaysidna iyadana oo iyadana kuma banaanabu ka cabir inay tidhaahid xadaanii walaa akhbaranii kolleyna waa dee culimada qaar qowlkood weeye in xadaanii akhbaranii ma kala farin karna luqa ahaan ama takalufubaa ku sugan haddaan luqa ahaan kala farino laakiin isticmaal ahaan dee waabay kala farqiyeene laakiin marka la eego ahlulxadiid oo kale dee sheekhuna hadda waaba sheekh waqtigii riwaayadoo dhan ama aadugaba ama dee dambeeyeybe laakiin oo intii istilaaxyadu sugnaadeen buu lahay laakiin xagga usuuliyada waa ijtihaadkii ama usuuliyiintaba barhkoode markaan eegna muxadisiinta oo kale xadaanii akhbaranii barhkood qira'ada cala sheekh iyo samaaca min lafdi sheekh way simaan bal barhkood dee imaam maalik oo kale in lagu dul aqriyo mooye magu aqriyi jirin wax lagu dul aqriyun baabay ahayd oo kale bukhaarina waa ka baab kitaabulcilmiga uba dhigtay baabulqira'ati waalcardi cala almuxadis waayo qira'ada noocan cardi bay dhahaan cardi bay dhahaan cardigan qira'ada oo bal markaa welibana bukhaari iyo rag leh amhaashood samaaca sheekha laga maqlay iyo aqrinta lagu dul aqriyaya waa isku mid baabay yidhaahaan barhkoodta kalaabay raajix yeelan waa isku mid bay iyagu yidhaahaan marka qolooyinkaas iyaga barhkood xadaanii akhbarani samictu haddaan la odhan xadaanii akhbarani waa la iska idlaaqi karaa bay yidhahaan markii dambe istilaaxu khaasatan mashaariqada magaaribada may ahayd mashaariqada istilaaxu situu ku sugnaaday kitaabka muslimna waa siuu isagu isticmaalo bukhaari ma kala farqiyo laakiin muslim waa dadka kala farqiye waxa isticmaalkii ku sugnaaday haddii sheekha carabkiisa laga maqlana xadaanii in la yidhaaho ama xadaanaa kolba de haddii dad joogan iyo haddaad keliga ahayd haddii sheekha lagu dul aqriyayana akhbarani oo markii dambe isticmaal ahaan iyo istilaaxaan maxaa sugnaaday in la kala farqiyo khaasatan mashaariqada kitaabka muslim iyo keyrkiina waa siay u badan tahay balba ama uu yahay oo bal markaa ay tahay akhbarani inay khaas kaga dhigeen walow aan luqa inaan ku kala farqin karin wixii sheekha lagu dul aqriyayey marka hadday taa aan ku soconno akhbarani waad odhanaysaa xadaanii haddaad raaciso qiraa'atan waad odhan kartaa laakiin haddii ay fiicnayd samdee sheekhu uu ku socday waa sax oo in la kala farqiyo umuurihii oo akhbaranii inaad qiraa'atan raaciso mooye akhbaranii inaan la idlaaqin xaaladii iyo say ahayd la caddeeyana waa sida habboon laakiin istilaaxi baa taa ku sugnaadaan leeyahay ومن الناس mن qال waaba kan iشhaaro dadka waxa kamida ku yidhi يجuزu ذalika وhada khaض khaضأ weeye laakiin waxaan leenahay de isticmaalkii tuu ku sugnaaday istiqraarkii taas oo kale in la kala farqiyo khaasatan mashaariqo oo dhan لأnnahu lam yujad lama helin شhay min dalika xagga inad laftigiisii ka maqashay ama uu ku waramay lama helin waa adigaaba ku dul aqriyayey fain qaala lahu hadduu ku yidhaaha buu ihi waa sheekhiibaa ku odhanaya huwa xadiidku kamaa qara'ta calaya saabay igu dul aqriday baa kitaabkan ama axaadiidani ay tahay ee faqra bihi aqri adiguna wuxuu raaciyey eeg idan buu raaciyey qiraa'adii uu ku dul aqriyayey saa ku aqri ama fa aqrihii sida sharaxiisa ku sugan dadka saa aqrisi dadka dee u aqriba jaaza waxaa banaan an yaquula inuu yidhaho suuradaa intan dambe hadduu raaciyey akhbaranii inuu yidhaaho walaa yaquulu laakiin odhan maayo xadaanii xadaanii ma odhanayo tafriiqada luqa ahaana aad bay isaga adkaanaysaa ama takaluf weeye si sharxu nuqba u lahaa saaxiibkeed sum lianna alikhbaara lafdigan ikhbaarku yustacmalu waxa loo isticmaalaa fii kulli maa yatadamanu liclaama ogeysiin wax alla wixii kulansanaya o dhan ikhbaar luqa waa loo isticmaalaa buu leeyahy wataxdiidu taxdiidka laakiin xadaanii oo kale laa yustacmalu looma isticmaalayo ilaa fi ma samicahu mushaafahatan wixii dee ruuxa faruurtiisa laga qaaday aftiisa laga qaaday u mooye wax kale taxdiidka looma isticmaalo ikhbaarkase waxa loo isticmaalaa dee wax kastoo iclaam keenayo way kala yar waasacsayin marka akhbaranii suurada waa odhan karaa buu yihi ee bal adigu se istilaaxii waa taa sheegnay fa ama idaa ijaazahu hadduu ijaazeeyo oo ninkii dee sheekhii baaba ijaazeeye lahu liraawi macnaa kitaabkii kamuu maqlin kitaabkii wuxu uhi bukhaari baan ku ijaazeeyey iga wari fulan dhan kaba wariyaaye lam yajus suuradaa ma badna oo uu doono inuu ka wariyo hadda kitaabkii inuu haddaanu isnaad la-aan ku warinayo sideeda dee dhib ma laha ee laakiin wuxuu doonay inuu ka wariyo isnaadna sheego lam yajus ma banaana an yaquula inuu yidhaha xadaanii walaa akhbaranii tani tadliis xun bay noqonaysaa markaa ma banaana xadaanii walaa akhbaranii wayajuusu waxa banaan an yaquula inuu yidhaha ajaaza lii wuu ijaazeeyey aw akhbaranii ijaazatan akhbaranii intuu sheego ijaasatanna raaciyo wuu qaydo akhbaranii ijaazatan taas baa u banaan wayajibu waanu waajibayaa alcamalu camalfal bihi waa bilmarwiyi bilijaaza kitaabkaad ijaazo ku warisay de waad xujaysanaysaa waad ku camalfalaysaa arrinta laga hadlayaa waa riwaayadii markaad odhanayso can fulaan can fulaan ayaa la leeyahay xaaladii caddee oo ijaazo inay ahayd caddee si aan samaaciyo loogu qaadan qiraa'ayo waqaala bacdu ahli daahiri waxay dhaheen laa yajibu ma waajibaya alcamalu camalfal bihi ay bilmadwiyi bilijaaza wixii ijaaze lagu wariya lagu camalfalaa laguma waajibayso wahada khaun khaa weeye sababtuna liana alqasda ujeedadu an yahbuta inuu sugnaado weeye dalika kaasi waa xadiidkaasi can inabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi kaba sugnaado falaa farqa farqi markaa ma jiro bayna nudqi bihi bal markaa de in waxa weeyaan kaa in lagu dhawaaqo oo dee samaaci nudqigii lagu dhawaaqaya markaa laftigii la maqlaya iyo wa baynamaa yaquumu maqaamahu wixii meeshiisa gelayay nudqigaas ee samaaca ama waxa weeyaan gelayay meeshiisa ama qiraa'ada ijaaziya waxyaalaha ahayd farquma dhexeeyo adigu ujeedadu waxa weeye camalfal markay noqoto dee xadiidkii hadday ay ku caddaato rasuulka ilaahi inuu ka sugan yahay in kastaba yaanan sanad iyo riwaayaba u lahayn sida dee kutubta badankeedaba riwaayo uma lihin waanan ku camalfalayn waad ku camalfalaysaa laakiin arrinkan meesha hadalku ka imanaya waa markaad doonaysa sanad inuu kuu xidhiidheed can fulaan can fulaan tidhaahid ayay tahay dee wixii aada maqasho iyo wixii kale in la kala saaro taa la kala saaro ama idaa kataba ilayhi rajul nin hadduu xadiis usoo qoro nin baa waraaq kuu soo qoray wuxuu kuu qorayba dee xadiis buu soo dhigtay dee tuu sanadkiisiina sheegay xadaanaa fulan can fulan oo markaa axaadiistiibuu kuu soo qoray uu kuu soo dirin waa waraaq waa qoraalun kamaad maqlin kamaad dul aqriin kumaad dul aqriin wacarafa uu gartana khadow ninkan khadkiisina uu garanaya oo maha dee waa nin uu garanayo sheekh uu garanayo jaaza waxa banaan an yaquula inuu yidhaah kataba ilaya bihi kataba wuu qorayo ilaya fulaan ilaya aniga xaggaygu bihi bihada alxadiid hebel baa iisoo qoro markaasuu sanadkiisiina raacinaya mase uu yidha wa akhbaranii kitaabatan kitaab ahaan buu iigu soo waramay hebel ee asaaniindeedna waxyaalo saasi way inoogu jiraan waana anwaacdii taxamulka qaybahoodii markaas dee kaba mid ah kollay dee shibah inqiaac baa jira kol hadii laakiin dee waa wax lagu warinayo wa min asxaabina man qaala asxaabteedna waxaa kamida ku yidhi laa yucmalu bilkhadi khadka waa khadkaas laguma camalfalayo wixii khad saa kuga sugnaaday kamaa laa yucmal fi shahaadati shahaadadoo kale markhaati haddii aad maala laguu soo qoro yidhaha hebel waxaasaa markhaati ka ahay taa laguma camalfalo way shahaadada way ka yaran cidhiidhisantahay halkan si aan taaba loogu camalfalayn khadkiina riwaaye ahaan looguma camalfalayo wixii qoraalun kugu soo gaadhay wahadaa hayru saxiixin buu yihi qowlkaasi saxiix maaha lianna alakhbaara waxyaalaha wararka iyo shahaadadu meelaha farqibaa udhaxeeyo mabnaaha waxa ay ku binaysan tahay akhbaartu waa calaa xusni dani dani fiican oo ruuxii kol haddii dee lagu kalsoon yahay in xaal xustan iyo aanu taqyiirna aanu jirin bal taas xusn dani bay ku binaysan tahay laakiin tani waa ka yar marka la eego meelo way uga cidhiidhsantahay suurooyin badan way uga cidhiidhsantaa jira saa daraaddeed adigu waa la aqbalaya taas wey wallah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allah
baabu bayaani maa yuradu bihi khabaru lwaaxidi adakani baabu bayaani maa kii baabkii adigu caddayntii weeye yuraddu la celinayo oo bihi isaga khabaru lwaaxidi waaxid adigu khabarka ama ka keliyaya dee wixii aan tawaatur gaadhin khabarkooda wixii ay ahayd la celinayay ee isaga sababtii lagu celinayay taas buu baabkiisii yahay weli akhbaartii aaxaad iyo umuurahoodii baa inoo socday ruuxa ama dee khabarulwaaxid waxaynu soo maray kolley waxa uu yahay iyo umuuro kuba tacalluqsan baynu soo maray waxyaalihii aynu soo marnay horeba uu inoogu soo sheegayna waxaa ka mid ahayd umuuro culimmada qaarkood ay dee kuba tiriyeen in lagu celinayo kan isagu ama akhbaartan aaxaad lagu celinayo laakiin aan kaasuun laguma celinayn kollay hore waan soo marnay imakana waxyaalo uu taa kaga laabmi doona haddii la idhaaho way jirtaa oo markii aynu soo haynay halkii
in lagu camal falayo min jihati sharci inay waajibtay khabarulaaxaad ama khabarulwaaxid ayuu amhilo kala duwana inoo soo dhigtay waxaanuu inoo soo dhigtay fusuulo aan koobnayd oo uu kaga hadlayay culimmada qaarkood oo aragti gaara ama ijtihaad gaara lahaa oo lahaa umuuraha hadduu khilaafsan yahay khabarulwaaxid laguma camal falayo laakiin dee qowlka sawaabkuu yahay in laguma camal falayo bal iminka halkan wuxuu inoo sheegayaa ruuxii siqada hadduu xadiis wariyo laakiin umuuraha uu inoo soo socdo uu yahay wax ka hor imanayo umuurahaasi ay istacaarudayaan ama ay isburinayaan oo kale uu noqdo in dee khabarulwaaxidkii la celinayo bal taas buu waxyaala inooga sheegaya oo wuxuu uhi idaa rawaa hadduu wariyo alkhabara khabarkii iyo warkii uu wariyo hiqatun dee khabarkii xadiidkiina qeyb ka miduu noqonaya akhbaarta kalena waa wax shamlinaya ruux lagu kalsoon yahay rudda waa la celinayaa khabarkaas dee ruuxaa fiqada ah khabarkiisa biumuurin umuur oo umuur baa haddii dee ay khabarkiisani ka hor imanayo caaridayo dee umuurtaasaa ka xoog badan oonu caaridi karahayn oonu u dhigmi karahayn oo markaa ruuxii khada ama sahwi ama kadib wuxunbaaba warkii lagu xambaari fiqaba ruuxan warinaya haba noqdo waa la celinaya axadu akhbaarta ama umuurta midkood an yukhaalifa inuu khilaafo weeye muujibaati alcuquuli cuquushu waxay waajib